shirka caalamiga ah ee heshiiska cusub ee soomaaliya ayaa ka furmay magaalada brussels ee dalka belgium shirkaasi oo ay wadajir guddoominayaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub catherine ashton ayaa waxaa looga hadlayaa dibu dhiska iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya iyo weliba xasilinta waddanka kadib colaado socday in ka badan labaatan sano waxaa shirkan halka maalinu soconaya ka qaybgalaya wufuudka kala socda afrika midooda yurub wadamada khaliijka hay-adaha gargaarka iyo kuwa dhaqaale caalamiga furitaanka shirka ayaa waxaa khudbad ka jeediyey madaxda midooda yurub iyo madaxweynaha soomaaliya daawud aweys ayaa khadka telefoonka ee magaalada brussels kula xiriiray injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso oo ah afayeenka madaxtooyada iyo la taliyaha madaxweynaha soomaaliya shirka wuxuu ku furmayey jawi aan la qiyaasi karin waxaa wada shir gudoominayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo catherine ashton midooda yurub ka socotay waxaa sidoo kale meesha joogay oo isna joogay madaxweynaha golaha wasiirada ee midooda yurub waxaa kaloo joogay madaxweyne ismaaciil cumar iyo wufuud kaleo ka kala socotay dhammaan beesha caalamka oo runtii aada moodo in si aada looga soo qayb galay shirku waxaa furay catherine ashton oo runtii caddaysay in soomaaliya ay horumar ballaaran samaysay muddadii sanadkeed xasan sheekh maxamuud madaxweynuu ahaa rajo badanna gelisay beesha caalamka islamarkaana midooda yurub uu diyaar u yahay in uu garab istaago dowladda soomaaliyeed iyo shacabkaba madaxweynaha soomaaliya khudbad ma ka jeediyay halkaasi madaxweynaha soomaaliya khudbad taariikhi ayuu ka jeediyey oo dhinacyo badan taabanaysay waxa uu sheegay in shirkan isaga ah laga sugayo beesha caalamka dowladda soomaaliyeed waxa ay soo diyaarisay oo combactka documentiga oo qeexaya saddexda sano iyo dalka sidii dib loogu dhisi lahaa in beesha caalamku ay ka taageeraan wuxuu kaloo khudbadiisi maanta kusoo qaatay in aad iyo aada uga xun yahay xawaaladaha laga joojinayo bangiyada sida barclays bank wuxuuna codsaday in beesha caalamku ay dadaal u sameeyaan sidii xawaaladaha soomaaliyeed loo taageeri lahaa oo uu sheegay in dad badan oo tabaalaysan ay ku nool yihiin soomaalida inteeda badanna ay dadka qurbaha jooga ay lacagaha usoo diraan islamarkaana uu aada ugu celceliyey in arrintaas uu eegid ugu sameeyo isagoo islamarkaana u baaqay xawaaladaha soomaaliyeedna inay shuruucda caalamkana ilaaliyaan islamarkaana ay noqdaan kuwo aan haba yaraatee wax qalada soo geli karin marka runtii waxaad mooday khudbad taariikh inuu halkan ka jeediyey aadna loo soo dhaweeyey dalalka ka qayb galaya shirkani ee daneeya arrimaha soomaaliya ma jiraan ilaa iyo haatan kuwo ku dhawaaqay amaba ku yaboohaya kaalmo ay soomaaliya siinayaan runtii waa socotaa kaalmada looma kala harin oo waddan walba wuxuu caddeynayay sida uu u taageerayo madaxweynehuna waxa uu ka codsaday bacdamaa documentiga la hordhigay uu yahay documenti aada u ballaaran saddex sano iyo si soomaaliya mashaariic horumarineed looga hirgelin lahaa dalkan dib loogu dhisi lahaa yihiin in waddan walba wax uu awoodi karo oo u qaban karo oo dhabna ay ka tahay islamarkaana aan sidii hore yabooho layska yidhaahda aysan noqone oo dhab in la samey marka waxaa moodaa in dhammaan ballanqaadyo la sameynaya ahaayeen kuwo ku dhisan xaqiiqo oo waddan walba ulaa aniga waxaasi waxaasan ka taageeraya marka weli waa ay socotaa marka shirka gabagaboobo ayaa lasoo gudbin doonaa tirada ama ballanqaadyada la sameeyey iyo caddadooda maadaama soomaaliya la dhegaysanaya baahida ay qabto dhinacyadee ugu badan ee soomaaliya halkaasi kusoo bandhigtay oy doonaysaa in gacan laga siiyo runtii dhinacyo badan waxaa kamid ah dhinaca amniga waxaa kamid ah dhinaca hagaajinta dhaqaalaha waxaa kamid ah dhinaca dib u dhiska hay-adaha dawladeed waxaa kamid ah sidii mashaariic horumarineed soomaaliya loo wada gaarsiin lahaa oo runtii dal qani ah oo dhan walba xaggii beeraha xaggii xoolaha xaggii badda xaggii kaluumaysiga dhan walbaba maaragtay iyo xaggii muxuu aha natural resources waxa la yidhaahdo gaaska dabiiciga wa marka aad iyo aad baa maaragtay u ballaaranya documentiga wuxuuna wada qeexayaa sidii maaragtay soomaaliya ay uga kici lahayd meesha ay joogto muddo saddex sanana waddankii barwaaqa oo horumar gaaray loo heli lahaa si doorashooyin rasmi ay dalka uga dhacaan labada kun iyo lix iyo tobanka horey belgiumka gaar ahaan magaalada brussels waxaa uga dhacay shir lagu taageerayo ama kaalmo loogu fidinayo soomaaliya xilligii dowladdii sheekh shariif ay jirtay waxaana markii dambe soo baxaysay in dowladdii sheekh shariif ay ku andaxoonaysay inaan kaalmadaasi waxba laga hirgelin oo kaalmadii la filaya aynan soo gaarin soomaaliya marka shirkaani muxuu kaga duwanaan karaa shirkaasi hore runtii wax badan buu uga duwan yahay aniga waan joogay waagaa sheekh shariifna waa la socday brusselsna waan joogay haddana waa madaxweyne xasan sheekh baan la socdaa marka runtii aad iyo aad bay u kala duwan yihiin oo hadda waxaa moodaa dawlad rasmi ah oo loola dhaqmayo sidii waddan wadamada kale lamid ah oo shirkii ka dhacay brussels ay madaxweyne xasan sheekh la shir gudoominaya midooda yurub waxaa kaloo moodaa in dawladdu ay soo diyaarisay compact caddaynaya baahideeda iyo siday wax u rabto iyo siday ufulinayso waxaa moodaa in qorshayaasha xasan sheekh uu soo bandhigay muddada sanadka ah ay ku qanceen beesha caalamka diyaarna keentay inay usoo jeestaan dalkii marka hadda waxaa jirto horumar iyo ifaalo fara badan waxaa jira rajo shacabkii soomaaliyeed iyo dawladoodii waxaa jira rajo beesha caalamka usoo jeeda arrimaha soomaaliya iyo habkan new dealka iyo qorshahan cusub oo xasan sheekh oo la yimidna ah qorshe ay fahmi karaan dadkan oo maaragtay midooda yurub oo horey wadamo badan oo nooca soomaaliya oo kalea ay uga saareen dhibkii haystay ayagana waagii dagaaladii labaad ay dhaceen habkay dhibka uga baxeen uu ahaa in hal mar loo soo jeestay oo dibadhiskoodii iyo hay-adahooda si loo dhis laha laga shaqeeyay marka waxaan isleenahay european unionka waa hay-ad ama organisation caalami ah oo runtii fahmi kara sida qorshaha new dealka o kale u shaqeynaya marka rajo badan baa noo muuqata
la taliyaha madaxweynaha soomaaliya afhayeenka madaxtooyada injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan oo khadka telefoonka brasiles ugu warramayey daawud aweys
waa hagaag weli arrimahaasi shirkaas ayaynu ku guda jirnaayo xubinteenna dooda gaaban ee maantana waxaynu ku egeynaa isla arrimaha shirka magaalada brasiles waxaana soo jeedinaya wariyaha v o eda ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa muxuu barnaamijka hiigsiga cusub ama new deal ku soo kordhin karaa dalka soomaaliya waxaa marti igu ah oo igala qaybgelaya xasan macalin yuusuf oo loo yaqaano xasan balaag iyo idris cabdi dhakhtar labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka baay waxaa hadalka ku hormaray xasan macalin yuusuf xasan balaag xaqiiqdii haddaan ka hadalno dooda qodobka ay ku saabsan tahay oo ah new dealka muxuu u soo kordhin karaa soomaaliya new dealka horta erey ahaan waa erey inglisha laakiin soomaalidu marka la macnaynayo ereyga waa la macneeyey oo magac cusubaa loo sameeyey oo la yidhaahdo higsiga cusub yacni new dealka originalina wuxuu ka yimid in lala tacaamulo ama lala shaqeeyo ama wax lala qabto wadamada burburka ka soo kabanaya ama kuwa ka kabtay inay sii socdaan raba ama kuwa hadda soo kabanayo raba inay soo hore tallaabo hore sii qaadaan waa macnuhu uu yahay sidii marka hore laguu dhaqaalayn jiray ama fan laguu siin jiray ama haddii marka hore ceel laguu dhisi jiray in hadda maanta laguu dhiso iskool laguu dhiso haddii marka fan hore oo cadadiisa ay kooban tahay lagu siin jiray in cadadaas cadad ka badan lagu siiyo oonu macnaheedu yahay adaa lagu imaanayaa gobolkaagaa la imaanayaa deegaankaagaa la imaanayaa waxaa lagu leeyahay adiga maxaa kuu daran wixii kuu daran oo adi aad sheegatid coverageka ama wax lagu qabanaya waxay ku ekaanaya marka intaad tiraada ha la ii qabto tusaale ahaan haddii deegaan la tago oo deegaankaas oon la yahay oo u baahanaa in ceel loo qodo ama warar loo qodo ee masaajid loo dhiso masaajidkaas cid tegiisa ma leh ulajeeddada loo sameeyey brograamkan loo sameeyey wuxuu yahay in lagu saleeyo baahida deegaanka ka jirta dadkana laga keeno haye idriis cabdidakhtar aniga waxaan u arkaa inaysan waxba haba yaraatee aysan ka soo baxaynin ugu horayntii horta waxaa waaye soomaalida waxaa waaye gobollo badan ay degtaa gobol ahaan haddaan ka hadla baay iyo bakool haba yaraatee wax faa'iidaa u leeyahay male midnimada iyo wadajirka ummaddana wuxuu ka qabtay male sidaa daraaddeedii hadda haddii brisulis la tago waxaa waaye wax oo haba yaraatee faa'iido meeshaas ka imaanaya male ilaan waddankiiba waxaa waaye cadaalad ma jirto dowladdiiba xamaray ku kooban tahay dhinaca oo hadda shirkan diiliska oo wada tashiga ah oo ka dhacay brisulis wadatashi dadweynaha oo lala sameeyey oo hoos laga soo bilaabay ma jirto habka oo ay dadkan u wadeen oo diiliskan barnaamijka u waday qaabka uu u samaysan yahayna ay u sameeyeen iqaababkii hore oo dowladihii hore oo lagu sameeyey nidiilkan isma laha kan waxaa waaye xamar keligiisay ku ekaed gobollada qaarkood badanaa ma la tegin dadkii lagama soo bilaabin ninkii hadduu u baahan yahay in loo sameeyo ceel loo qado ilaa hadda dhulkan baayo bakool dhibaatada ugu weyn waa biila'aanta waay ceelal riigay u baahan yihiin haddaad isbitaal u keentid oo isbitaalna ay haystaan dadkiina isbitaal aysan u baahnayn daawadii markaas aysan u baahnayn ay ceel u baahayiin baahidoodii in lagala tasha dadka ee dadweynaha haba yaraatee wax ka soo baxaya shirkaasi ma jiro waad mahadsantahay idriis oo kusoo laabanaynaa xasan balaag mashruucan hiigsiga cusub sida saaxiibka uu aaminsan yahay idriis ma la dhihi karaa dadkii la rabay lagalama tashan soomaalidu waxay tidhahdaa macnaa marka qof wax warsato aad wax siiso ama wax tarto ama wax uu ku warsado in kalaa baahan ilaahay mooyee qof bani aadanka dunida jooga kaafin kara ma leh mid idriis isaaba ka dhawaajiy wuxuu yidhi haddii deegaan aad timaadid oo isbitaal aad u keentid oo isagoo isbitaal lahaa isbitaalkaas waxba ma tarayo anna hore aan u idhi waxaan ula jeedaa wuxuu kale idriis ka dhawaajiyey wuxuu yidhi gobollada baa iyo bakool dowladdu waxay u qabata meel intaasay jirtay horta dowladda dowladda waa madaxa ugu sarreeya masxuubinta ugu sarreyso maxay maamulka laakiin deegaankaas dadaa laga soo doortay xildhibaanay leeyihiin xildhibaanadii tusaalehan hadda markaan gobolka bakool ku noqdo baydhabaaba roomo bakool markaan hadda ku noqdo bakool etoobiya joogtay one year hal sano complete ay joogtay hal xildhibaan oo deegaankaas laga soo doortay ee intuu u tegay yidhahda haye dadkaan maad noo haysaa dadkaan maad noo tababartay hal sano maa joogto waad mahadsantahay ku yidhi male ani tusaale ahaan markaan balaag ahaan laga soo qaado etoobiya la ii diro oo hal sano kombliida joogo oo dad igaaga dhinto hub igaaga baxo ifartis igaaga baxo oo cid ii timaadana aana arkin waa ka socon lahaa xaqiiqda waxay tahay dadka deegaanka laga soo doortay ee deegaankaas magacooda ku fadhiya ayaa ku fadhiya soomaalida degan baayabakool idriis intii la diidi lahaa shirka brasils in laga qaybgalo soo ma wanaagsano in bareeraha ay ka caddaysaan dadka diidan magaalada brasils horta shirka brasil ha laga qaybgala miyaan laga qaybgelin horta dowladda hal sanay soo jirtay dowlad hal sana wax qaban weysa hadda waxba ma qabanayso haddii halkan sana hal oo shay oo baydhabo hadda xamar barnaamijyada ka socda hal ka mid a weligeed lama keeno meeshaan waxa waaye dowlad sideedaba hal muqdisho keliya taagan waaye aan la geynaynin beledweyne aan wax la geynaynin aan wax la geynaynin gobollada dhexe aan la geynaynin meel kasta baibakool iska dhaaf dadkooda waxa waaye waaba waaba in la dhacaa la rabaa oo loogu talagalay deegaanadooda la dhaco sida hadda aad maqlaysaan waxay yidhaahdeen maamul goboleedaa la samaynaa maamul goboleedkii xataa ma ogola kii kismaayina waa ogolyihin kii baydhowna waa diidan yihiin markaan waxaa jirto waxa xagga loo tegayo xataa waxa waaye hadda markay new dealiskan baydhow laga bilaawaayey wax wada tashi ay la sameeyeen gobollada qaarkood ma leh waa dad hotele laga soo aruuriyey oo aan mateli karin deegaanadaas ayaa la qortay xogoo bocket money layska siiyey qarash badanaa ku baxay dadkii qaar ka midaa la watay dadka gobollada maba la wataba sidooda waxa waa loo diidaaba barnaamijyadii ilaan waa dad lugta lagu haayo aan la rabin in aan loo qabanin waa tahay in idriis waxaa farta taagaya saaxiibka black waxaan rabaa meesha inaan ka galo oo ereyga ah dadkan waa la liidaa dadku lama liida ayaga is liida dowladdan waxay ku dhisan tahay awood qaybsigay ku timid waa laga tegay waxaa laga taga haddii la doono madaxweynaha xubin sharfeed keliya uu dheer yahay xildhibaanka laga doortay deegaankan madaxweynaha wuxuu dheer yahay keliya madaxweyne waay titlekaas uu dheer yahay asna qolow ka yimid xildhibaanka halkan laga doortayna qolow ku yimid uu ku yimid deegaanow ka socdaa madaxweynahan deegaanow ka socdaa xubinta ama magaca titleka ah madaxweyne keliya uu dheer yahay waxaa la jeedaa ergaas ula jeedaa madaxweynaha haddaadan adi u tegin oodan baahidaada gudbin xildhibaankaaga uuna tegin waxii ma usoo degaayo uma soo degaayo waxaan ula jeeda hadda tusaalaha ugu dhow aan ku siiyo daraato baarlamaanka waa xirmay xubin kaste baarlamaan ka timid oo deegaan ka timid waxay aaday deegaankeeda dadkii deegaankan laga soo doortay aaway ma imaanin haddaa la yidhi odayaalka dhaqanka markay hadlayna yidhahdeen dowladda kalsoonida waa kala noqonay haddaana inta imaanin waddankan ma misili kartaan waa imaanaynay leeyihin ma imaanayaan ani taasaan aaminsan waxayna u imaanaynin baarlamaanka waa furmay sessionaa furmay hoolay ku jiraan hooshaas markay dhammaato waa teeramka saddexaad hadday imaan karaan inay yimaadaan tan kale aan kugu daro waxaad leedahay gobolladan waxba looma qabto tusaale ahaan hay-adihii samafalka ee goboladan soo maray xilligii ay nabadda ahayd hay-ad kastoo timaado ceel hore u dhisnaay noo rinjiyeynaysay hay-adihii annaga ceelalka noo rinjiyeynaya oo hore u dhisnaa laamiyo waxay samaynayaan gobollada qaarkood ka samaynayaan saddex boqoloo kiilomitir oo laami ah
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay oo marti igu ahaa xasan macalin yuusuf xasan balaag iyo idriis cabdi dhakhtar tan iyo barnaamijkan la mid ah inta aan ku kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo